أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaaynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay filim soo bandhigaya weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe saraakiil ka tirsan murtadiinta oo shaaca ka qaaday in ay quus ka taagan yihiin dagaalka deegaanka abuurey iyagoo dhanka kala xaqiijiyey in khasaare culus ay kala kulmeen dagaalka deegaankaasi ganacsado soomaali ah oo lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo dhibaatooyinka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi mu'asasada alkataa'ib oo baahisay qaybtii labaad ee filimkii dokumentariga ahaa ee soo bandhigayey dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f waxaa la baahiyey muuqaal cusub oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkii labaad si buuxda gacanta ugu haya deegaanka abuurey ee bariga wilaayada hiiraan siyaasi ka tirsan murtadiinta oo qira in kooxda ridada ay ku fashilantay sugidda amniga magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee bakool oo soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faah-faahsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo soo bandhigaya weerar khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii faahfaahinaya
waa muuqaal soconaya muddo ku dhow saddex daqiiqo kaasoo dhowaanay baahisay kataa'ib al akhbaariya waxaana lagu soo bandhigayaa weerarkii mujaahidiintu ku qaadeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka geelgub ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa filimku uu soo bandhigayaa dabkii xoogganaa ee murtadiinta kala kulmeen halkaasi iyo sidoo kale wacdaradii ay halkaas ka dhigeen ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo dhegta dhiigga u daray maleeshiyaadka riddada ee lagu soo guray deegaankaasi waxaa la arkayaa tobannaan maleeshiyaadka riddada ah oo isaga firxanaya fagaaraha dagaalka iyagoo ka cararaya rasaasta mujaahidiinta waxayna kaamirada alkataa'ib soo bandhigaysaa libaaxadii islaamka oo ku daba jira murtadiintaasi firxadka ah dhabarkana ka tooganaya inta uu muuqaalku socdo waxaa la arkayaa mid ka mid ah diyaaradaha cadowga ee qumaatiga u kacaa taasoo gurmad u soo samaysay maleeshiyada weerarka la kulmay balse iyadii ayaa noqotay gacankugambad kadib markii mujaahidiinta ay la baysadeen qoryaha boobayaasha baktiyada murtadiinta oo aad fara badan ayaa lagu arkayaa goobta dagaalka kuwaas oo ay wada haleeshay rasaasta mujaahidiinta
الثرى كي لا نحيا أبدا كرما وبشرعة ربي أحرارا
muuqaalkan ayaa qayb ka noqonaya muuqaalada lagu soo bandhigayo dagaalada u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe
أن يتنازل قوما كفارا ليس المسلم من يستسلم أو يرضى بالعيش صغارا
saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa shaaca ka qaaday inay quus ka taagan yihiin dagaalka deegaanka aboorey iyagoo dhanka kala xaqiijiyey in khasaare culus ay kala kulmeen dagaalka deegaankaasi xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo sii faahfaahinaya saraakiisha kooxda riddada ee hoggaanka u haya dagaalada ka socda deegaanada dhacbariga wilaayada hiiraan ayaa waxay quus ka muujiyeen dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanka aboore ee duleedka magaalada buulaburde iyagoona shaaca ka qaaday in shiishihanada mujaahidiintu ay sabab u yihiin khasaaraha xooggan ee ka soo gaaray dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanka aboorey dagaaladii lixdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday deegaanka aboorey ayaa allah fadligii waxaa lagu dilay in ka badan boqol askari oo murtadiin ah oo ay ku jiraan saraakiil iyo horjoogayaal murtadiin diinah uu ka mid yahay taliyihii calooshood u shaqaystayaasha uu maraykanku adeegsada ee danab u qaabilsanaa deegaanada maamulka riddada ee galmudug korneyl asad cabdulaahi afrax iyadoona sidoo kale lagu dhaawacay boqolaal kale oo murtadiinna mid ka mid a saraakiisha riddada ayaa warbaahinta u sheegay inay ku fashilmeen dib u qabsashada deegaanka aboorey haddana ay taagan yihiin xaalad quusa isagoona tilmaamay in ciidamada mujaahidiinta ee halkaasi la wareegay ay yihiin naftood hurayaal aan dib u laabanayn deegaankan aboorey waxay ku fikiraan si aan meesha ay joogaan looga dhaqaajin ku fikiraan dagaalku dabcan dagaalku waa dareemi kartaa dagaal niman mataqaanaa isticmaalayo qoryo mataqaanaa casri ah oo dadka hadda la dagaalayaaba aysan haysanin oo meel fog wax ka toogta waxay isticmaalayaan marka laga reebo qoryahan darduuriga u dhaca ee dadkani ay wada haystaan ee ay dadka isaga caabiyaan waxaa barbar socda qoryo ayagoo diirada leh oo mataqaanaa meel fog wax ka toogta taasoo ay dadka xabad xabad ugu toogtaan nimanka halkan soo galay waa nimanka ku qoran geerida ee loo yaqaano ama ay u bixiyeen magaca qimaasiga ah ee hoteelada galo ee loogu talagelin inay soo laabtaan deegaanka aboorey ayaa toddobaadkii labaad ku jira gacanta ciidamada mujaahidiinta ee difaacaya ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoo ay maleeshiyaadka riddada oo taageero ka helaya isbaaysiga saliibiga ah ay quus ka taagan yihiin inay gudaha u galaan deegaanka aboorey ganacsade soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo dhibaatooyinka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xalay fiidkii magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika waxaa lagu dilay ganacsade soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray maxamuud cabdiraxmaan siyaad oo ku magacdheeraa doole sida ay wararku dibaaxayaan rag hubaysan oo weli heebtooda aan la aqoonsan ayaa ganacsadaha rasaas ooda kaga qaaday xilli uu ka soo baxay goobtiisa ganacsi islamarkaana uu ku sugnaa kasoo horjeedka hoteel ku yaala xaafadda mayfar ee soomaalidu ay ku badan tahay raggii dilka geystay ayaa goobtaasi isaga baxsaday mana jirin wax boolis ah oo raad raacay dableyda si toogatay ganacsadaha soomaaliyeed muuqaal ay duubtay c c camera oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa kasoo muuqanaya nin jaakad madow xiran oo rasaaso ku furaya dhallinyaro soomaaliyeed oo ku caweynaysa meel barxad ah ninka hubaysan ayaa sidoo kale la arkaya isagoo dib usoo laabtay goor dambe islamarkaana dhammaystiraya dhaawaca ninka soomaaliga ah muddooyinkan dambe waxaa soo laba kacaleeyey islamarkaana sii xoogeysanaya weerarada lagu hayo dadka soomaaliyeed ee ganacsiyada ku leh dalka koonfur afrika waxaana halis ku jira ammaanka iyo badqabka bulshada soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan tirakoobka dadkii soomaaliyeed ee lagu dilay saddexdii bilood ee u dambeeyey gudaha dalka koonfur afrika ayaa ka badan labaatan ruux kuwaasoo intooda badan lagu beegsaday goobahooda ganacsi sida ay shaaciyeen ururada bulshada soomaaliyeed ee ka jira dalkaasi koonfur afrika mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybtii labaad filim dokumentari ah oo soo bandhigaya dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f ismaaciil salaad guuleed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waa xalqadii labaad ee taxanaha loogu magacdaray dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f kaasoo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib islamarkaana diradda lagu saaray duulaanka dhaqaale ee hay-adahan gaaladu ay ku soo qaadeen soomaaliya qaybtan labaad ayaa looga hadlay waxaa loogu yeero mashruuca deen cafinta soomaaliya ee hay-adaha i m f iyo bangiga adduunka kaas oo ah gumaysi cusub oo hay-adahan gaaladu ay ku soo rogeen soomaaliya filimka ayaa si qoto dheer uga hadlay maraaxiisha ay soo martay deymaha ay hay-adahan sheegeen inay ku lahaayeen soomaaliya kuwaas oo dhowaan ay shaaciyeen inay qaarkood ka cafiyeen labadii kun iyo saddex tobankii waxay sameeyeen laba maalmood isku xigto april labaiyo tobankii bay soomaalida ka saxiixeen inay i m f ta u saxiixdo deymihii lagu lahaan jiray oo dhan wixii taariikhiga ahaa deymo fara badan oon waxba ka jirin qaarkood ribo meel iska taagan ah deymo ay xaq u leedahay sharciga international lowga inay tiraahdo aqbali mayno waa deymo odius oon foundation lahayn haddii lasii tix raacana maba lahaba foundation oo lama hayo wax caddayn ah audit trailna laguma samayn karo wasiirkii hore ee maaliyadda kooxda ridada soomaaliya murtad beyle oo filimka ka soo muuqanaya ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay iska aqbashay deymaha ay sheegteen hay-adahan gaalada islamarkaana aysan aqoonin si ay ku hubiyaan deymahaasi saxnimadooda lacagii markii lakala qalay ee la kala qaaday qaarkood cadaymaheedii ma haynaba waa laydinku leeyaa la yidhi lacagta iska bixiya ya now lacagihii markaa laynagu yeeshay xataa in laynoo soo wada shubay iyo in bir ka maqan yihiin warkeeda ma hayno oo dee inagu eeg inagu wax alla wixii aan qornay ee meesha yaalay muqdisho soo ma baabiin marka wixii la yidhaahun baan iska aqbalayna marka wixii la yidhaahun baan iska aqbalayna maarta
filimka ayaa ka jawaabaya inaan lagu khasbanayn in la raaco deymaha beenta ah ee hay-adaha i m f iyo bangiga adduunku ee ay ku sheegteen soomaaliya si ka duwan beenta ay ku andacoonayso dowladda ridada soomaaliya ee ah inaysan jirin waddo kale oo u furnayd oo aan ka ahayn inay u hoggaansamaan shuruudaha i m f xaqiiqada dhabta ah ayaa ah in la heli karay wadiiqooyin looga hortagayo deynta lagu sheeganayay soomaaliya balse aqoon darrada ragaadisay iyo madiidinimada ku daxaliisatay maankooda ayaa madaxda riddada u diiday inay war ka soo celiyaan go'aannada uu hordhigay gumaystaha saliibiga in deymaha i m f la iska diidi karo waxaa tusaale inagu filan waddanka ekwadoor oo sannadkii labada kun iyo siddeedii madaxweynaheedii iska diiday deyntii lagu sheeganayay taas oo uu ku tilmaamay inay tahay deyn sharci darra ah waxay ekwador arrintan u xil saartay guddi baaritaan oo caddeeyey in lixdan iyo lix boqolkiiba deynta lagu sheeganayo dalkaas ay tahay lacago lagu bixiyey kharashaadka militariga xilligii uu dalkaas maamulayay hoggaankii kaligitaliska ahaa waana xaalad la mida midda soomaaliya soo martay xilligii uu maamulayey maxamed siyaad barre kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegtay in i m f iyo bangiga adduunku ay dul dhigeen kooxda ridada inay u hoggaansanto in ka badan siddeetan shuruudood si looga cafiyo deymaha ay sheeganayeen hay-adahan i m f wel bank waxayna soo hordhigeen siddeetan iyo afar shuruud shardi ah wax yar maaheen saddexdaas sano afartaas sano siddeetan iyo afar shardi ayay ahayd dowladda soomaaliyeed inay ka tallaabsato si ay u soo gaarto meel lagala hadli karo in deynta laga cafiyo shuruudaha la isku xidheeyey waxaan xusuustaa waxay ka badnaayeen ilaa ninety benchmarks bay ka badnaayeen waxaa dhinac socotay benchmarkyada kuwa haddaad ku dhacdo inaad zero hesho iyo inaad boqol hesho waxba ka dhaxayn oo ah either your fail or your bus oo leeyahay indicative targets tusaale ahaan waxaa lagu yidhi revenuegaagu intaa kama hoos mari karo kharashkaaguna intaa kama badan karo dal baa tahay baahi kastaad qabtaa muxuu ahaayey intaasoo waxbaa dowlad ahaan rabtaa inaad fuliso wix yaraa kusoo galay baa waxaa lagu leeyahay sidaas uma maarayn kartid ee waxaad u maaraysaa sidaasi ka duwan si aad u kiciso haddii aad ka hoos marto faloorka dakhliga iyo fail haddii aad ka kormarto siilinka expenditurekana iyo fail haddii aad ka hoos marto indicative targetka xagga maaragtay balance kale iyo fail so intaasoo dhan marka aad istidhaahdo isku celceli arrin hawl yar ma ay ahayn imfku waa nimanaan nixin wey ya ama zero baa tahay ama one baa tahay no, no in between ama zero baa tahay ama one baa tahay ama waad samaysa ama maad samayn haaf baan sameeye ma jirto imfku waa nimanaan nixin wey ya ama zero baa tahay ama one baa tahay no, no in between ama zero baa tahay ama one baa tahay ama waad samaysa ama maad samayn haaf baan sameeye ma jirto dhinaca kale filimka ayaa soo bandhigaya saamaynta dhaqaale iyo raadadka halista ah ee hay-adahan gaaladu ay ku reebeen ganacsigii soomaaliya iyadoo suuqyada soomaaliya ay buux dhaafiyeen badeecadaha laga keeno dalka dibaddiisa taasoo lagula dagaalamayey wax soo saarka dalka niyow magacayga horta cabdiraxmaan abubakar jeylaani waaye khudaartaana ka ganacsanaa niyow hadda waxaa waaye waxyaantan waxaa soo kordhay kharo iyo barnaamijkan iyo khudaartan dalka laga dibadda laga keenaayo masar iyo meelahaasaa laga sheegaayo ayaa laga soo dhoofiyaa anagoo waddankeena wax nooga baxaayo dhir fiican aan haysano in oo micnaha oo aa dibadda aan wax ka keensano walaahi dhibaato weyn aan u arkaa magacayga waxaa waa xasan waxaan la yaabanahay masar khudaarta noo laga keenaya cambaha iyo waxaa waddankeena waa waddan weyn oo oo webiyaal maraan waana webi wa- waxaan ku nahay beeraha qurux iyo wax kasta marka waxaan u baahannahay waddankeena wixiisa in la cuno waayo waddankeena dadkiisiyaa nool dadkiisa wixiisa loogu daayo waddan islaamid wax laga keena ma rabno wallaahi quus soomaaliya waxay uga dhigan tahay quus maalin dhaweed waxaan arkay karooto laga soo dhoofiyey dibadaha laga keenay oo inaboorka lagu dhigayo waddankeena waxaa waaye quusay u tahay dadkeeni liid bay u tahay marka waxaan dareemayaa in dadkeena hoos u dhac laga dareemayo marka soomaaliya wax walba waa laga soo hoosgelayaa meel walba waa laga soo marayaa dadkeena u tashtaan dhihi lahaa oo wax qabsada oo waddankiina ka shaqaysta oo beerihiina qabsada oo dalkiina iyo dadkiina wax u tara yaana cadawadeedin hoosgelin sheekh mahad warsame abo cabdiraxmaan oo filimka ka soo muuqanaya ayaa sheegay in burburka dhaqaale iyo saboolnimada ku habsaday soomaaliya ay sabab u yihiin hay-adahan i m f iyo bangiga adduunka soomaaliya gaaladu waxay ku tilmaameen inay tahay failid state ama virgil state oo burbur iyo dagaallo sokeeye soo martay waana midda ay marmarsiyaha uga dhiganayaan inay maanta soo farageliyaan dhaqaalaha dalka laakiin sida ay xaqiiqdu tahay ee waaqica lagu arkay mar kasta oo soomaaliya ay ka madax bannaan tahay faragelinta nidaamka caalamiga ah sida i m f iyo bangiga adduunka ay ka dhaqaalo fiican tahay marka kale arrintaasina ma aha midaan iska dhahayno ee waa arrin si cilmimaysan loo xaqiijiyey warbixinta aan deliishan karno ama aan tusaale usoo qaadan karno waxaa ka mid a warbixintii ay soo saarta dii jaamacadda georgia mason oo ay ku magacaawday dowlad la-aan ayaa dhaanta taasay ku caddeeyeen in dhaqaalaha soomaaliya xilliga burburka uu ka jiro uu ka wanaagsan yahay markii dowladdu dhisan tahay waxay kaloo sidoo kale ay ku caddeeyeen in xilligii burburka ay ku jirtay soomaaliya ay xagga dhaqaalaha ka fiicneed dowlado badan oo afrikaan ah hadday tahay xagga nolosha iyo xagga ganacsiga intaba sidoo kale waxay caddeeyeen in shilinka soomaaliga uu ka xooganaa lacagta etoobiya iyo kenya labadaba ujeeddadeennu ma aha inaan leenahay dadku dowlad la-aan iyo burbur ha ku noolaadeen laakiin xaqiiqdu waxay tahay ama doodannadu waxay ku dhisan tahay in nidaamka caalamiga ah ee i m f iyo bangiga adduunka iyo madaxda riddadu ay qeyb ka yihiin dib u dhaca iyo saboolnimada dalka ku dhacday waxaan rabnaa dadkeenna inaan u caddayno inay suuragal tahay in la helo dhaqaale ganacsi horumar ka madax bannaan nidaamka caalamiga ee ku dhisan sadbursiga iyo ribada qayaxan waxaa la baahiyey muuqaal cusub oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkii labaad si buuxda gacanta ugu haya deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya muuqaalkan oo la daawan karo wax ku dhow laba daqiiqo iyo soddon sakiin waxaa ka soo muuqanaya ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaasoo maalintii lixaad gacanta ku haya deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaa muuqaalkan lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo taagan bartamaha magaalada gaar ahaan halka loo yaqaana argada kuwaasoo sita raayada towxiidka kuna hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan waxaa sidoo kale fiidiyowga lagu arki karaa xaafadaha kala duwan ee deegaanka aboore qaar ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo fiidiyowga ka soo muuqanaya ayaa faahfaahin ka bixinaya xaaladda deegaanka iyo guulihii mujaahidiintu allah fadligii ay gaareen maalmihii lasoo dhaafay kadib dagaaladii dhex maray iyaga iyo murtadiinta alxamdu lilaah waxdah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyi lamiin allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale maanta waxa waaye maalin sabtiya taariikhduna tahay toban iyo afartii bishii tobanaad kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga kuna beegan miilaandiga toban iyo labadii bishii afaraad labada kun labaatan iyo shanta waxaan ku sugannahay deegaanka aboorey mujaahidiinta ayaana jooga raayada tawxiidka ayaana ka taagan dagaalkuna maalintii lixaad ayuu galay intaasna annagaa ku sugan magaalada allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale waxa waaye gaalada iyo kuwa maaragtay waxa waaye dabadhilifku ahna way jabeen marka jihaadkan jihaad socdo saf ballaarana waaye afar murtadiina iyo maxaa ka waraadaa macawisli iyo waxaasna ma hor istaagi doonaan gaaladii ka waaweyneeda caawinaysa ayaa hor istaagi waysay intaasna ma ku istaagaya insha allahu tacaala wuuna socon doonaa beentii iyo barambagaadadii ay aanta gaaladu sheegayeen waxa waaye waxba kama jiraan een, waana jaban yihiin gaaladu marka waxaan leenahay deegaanka aboorey waxa waaye waa deegaan wilaayaadka islaamiga ka mid a maantay mujaahidiinta ayaana joogaan allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن المنافقين لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ummadda islaamka ah oo ummadda islaamka ah oo walaalaha ah oo xawaadle ama ummadda islaamka ah oo soomaaliyeed ayaa iskale dhulkan waxaa kaloon idiinku diraya annaga maraykan iyo xulufadiisa iyo wax la midu dhulkan lama jirno toddobaatan sanaa jooga intaan ku dhashay aboorey ariga iyo geela iyo maxaanku irahaya beerahayga ku yaalla anaa iskale dhulka ciidda anaa leh kitaabka ilaahay anoo lagu xukumaya aboorey owrow maxaan ku iraayey meesha la yidhaha xalfooley inta u gasha caag ka soo gudubta dhulkan gowraar iyo rabtaanta ka dhacayda ilaa iyo soomal ilaa abdhaare annagaa iskale dhulka dhulka annagaa iskale insha allahu tacaala wixii maraykan la socda iyo ayagana xabadaan sanka ka gelinayna ilaahaana waajib nooga dhigay waajibkana saaran ayaana fulinayna naftayna iyo maalkaynana wuxuu ku baxayaa kitaabka ilaahay ina ku shahiidna maana si kalena uga heri mayno cidda marka guryahaas duminaysa oo hubiyaha ku garaacaysa waa maraykan birtaan deeqsiinaynaa inta la socotane waa la mida birtaan deeqsiinaynaa ninkii islaama oo berga hadalkaas iyo codkayga maqlayaahu ha ka yimaado gacan ma furan ha ku soo dhowaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in ka badan laba boqol toddobaatan iyo toddoba murtad oo isugu jiray saraakiil iyo askar ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacya duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan waxaana toddobaadkii labaad deegaanka aboorey si buuxda gacanta ugu haya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda ridada soomaaliya ay ku fashilantay sugidda amniga magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya murtadi yuusuf cabdi aadan oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka riddada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kooxda riddada ee xasan garguurta uu hogaamiyo ay ku fashilantay sugidda amniga magaalada muqdisho wuxuu sheegay murtadkani inay kooxda riddada awoodi weyday inay ka hortagto weerarada mujaahidiinta ee kusii xoogeysanaya magaalada muqdisho wuxuu tusaale ahaan u soo qaatay weeraradii ugu dambeeyey ee dhinaca madaafiicda ahaa ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen muqdisho gaar ahaan xerada xalane garoonka muqdisho iyo xarunta madaxtooyada riddada ee villa soomaaliya dowladda amniga inay meelo badan oga fashilantay cid walbaa og ciddii hadal hadda waxaa jira oo tybe miiska saaran dowladdii hoobiye ogaan weysay ee buriska ogaatay buriska xaafadaha ogaatay ee hoobiyaha magaalada laga dhex ridaayo ogaan weysay intaas ma been baa adan ku weydiinaya in magaalada gudaheeda hoobiye laga rida ma been baa intaasuu sheegay intaas ma lidba in buriska iikaadi in dowladdu ay maqasho buriska xaafadda waa beri ama xaafadda taleex lagula jiro dowladdu ay maqasho oy cashuurtiisa raadsato oy hoobiyaha laga ridaayo isla meelahaas ay maqli weyso amniga ma ku fashilantay mase amnigeedu waa waa toosay adaan ku weydiinaya kaadi taas waa de sin waa iska caddahay waxaan hadda ka hadalno ama ka doodno maaha arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiinta ay sii xoojiyeen siina kordhiyeen weerarada ay ka fulinayaan magaalada caasimadda ee muqdisho weeraradaasoo lagu beegsanayo xarumaha murtadiinta iyo silibiinta ay ku yaalla muqdisho weeraradii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen muqdisho waxaa ka mid ahaa weerarkii qaraxa ahaa ee lala egtay kulanyo uu la socday xasan gurgurta madaxa kooxda riddada soomaaliya kaasoo lagu qaraxiyey afaafka hore ee xarunta madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya iyadoona weerarkaasi khasaare xoogan uu cadowga ka soo gaaray ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiqani maxamed warbixinta warkan ha inoo sii faahfaahiyo aadan ibraahim isxaaq iyo yare isxaaq waa labo askari oo toobadkeen ah oo kasoo baxay safka murtadiinta waxayna muddo bilooyin ah qayb ka ahaayeen maleeshiyaadka ashhaadala dirirka ah ee fadhigoodu yahay magaalada beledweyne labadan askari ee taa'ibiinta ah ayaa markii allaah garansiiyey gaalnimada ay ku dhaceen kuna qanci waayeen nolosha mugdiga ah ee gaalnimada waxay isku soo dhiibeen walaalahooda mujaahidiinta iyagoona soo dhoween iyo naxariis kala kulmay maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow markii towbada loo qabtay waxay u warameen warbaahinta islaamiga ah ee alandalus iyagoona ka sheekeeyey gaalnimadaha ay ku dhaceen iyo ugu dambeyn sida loo soo dhoweeyey waxayna fariimo baaq towbadkeen ah u direen haraadiga maleeshiyaadka dabadhilafyada ah ee ay ku shaqaysato gaalada caalamka magay medla reeyar saalir umada sumaan meynka dharday masir beledini kukoy daa'iba ah gobol kiiraan ee kukoy ilaahay adarsi aan too basheen murtadiinta meele yaa ku goosay ma awsley ma awsley ku tirsanay marka wal tabar maya war siyad bar eragel markan ila alhamdulillah ku too basheen shay dhaan igal gaari markan haddana ku too basheen alhamdulillah ilaahay adarsi aan too basheen mashaar mad maa siiyeen maanka baagay ini omanaha kutabasheena mujaahidha kabinaa fadamana murtadiinta soo kutabanaya may safelalayn dhawaad maasha allah walaalaha mujaahidiinta safelalayn dhawaad maasha allah marka ilaahay manaha safelalayn dhawaano khadhaa la sii manaa soo dhoyn felalayn soobay marka may baan ka jawaaya intiiriyad oo jartoon mana ini oo kutabasheena on gaalnimaasna ka dhaman farintasa dhinku dara bilaar ana oo iidan u rihin saaklaaraw deegaankayna haarun ey oo beredweyne ku kooy walma usleyl araw meyle yaa ka suganay halbilowda tababara meyle ka jari reed haddana ku tababashayne magaalada tiyegloo rooga alxamdulilah walaalahay mujaahidiinta safaylahayn dhawaayan si haddaan madii halkaas garooy maybaa meere soobseet kulley maybaa walka goorhi doon iyo baraayli inglahay alxamdulilah eed i eed maybaasa mahad ee sharaf ee karaamo laalahayn dhawaay shalay iyo geeg dhatiyo maybaa yool roog alxamdulilah safaylahayn dhawayan meelaas wal dhalinyare oo maybaa jinka jinabka duufiyan camale isla sheegay sidaani yaa maybaa dhinan balbaa la gelgedutishee maybaa yaha oo raafan manaa maybaa inshaa manooyinka nooy walaas elay maybaa laayka ka dhey alxamdulilah halbilowda meelaska jari meel humo hadda halkaas maybaa guran iyo hobsaas ka dhamadoona gaalnimo ka dhamadiya maybaa ka suganaya alxamdulilah eed iyada aan mahadsantooba geeg haddaan ka dhex jarna walaalahay mujaahidiinta yaa dhex roog hadda tiyeg la roog maya gurana qaadi mile mashaarana aamile laakis maybaa insheed walaa halbilood ee ka dhex suganay alxamdulilah wala hadda maybaa inshaa qaadina mile ridaas asaa kugu dhexbay alxamdulilah maybaa waybaan ka baagay intii wadan baytana ini meelas maybaa haas ku baano taw bishaanano wadan show isku koyano ee mujaahidiinta isku dhex koyana eed eed maybaa yaa rajeeya wala indhamay hadda maybaa iyo handhagiiris iyo wala indhamay iyo meelasa ka suganaytay hoob ilaa armayba madaala koogoy wala alxamdulilah maybaa si sharaf leh wiji furfuron iyo farxad warbalabaa lahay dhoway laakis maybaa lang oo umaatin jeysidaa iyo walawalaas leeley ma aragna alxamdulilah eediyadan mahadsanyin wilaayada bokool bilooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo taraya maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ee ka soo goosanaya xeryaha murtadiinta ay ku go'doonsan yihiin ee wilaayada iyo gobollada kale ee dalka warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh